maanta magaalada guryo badan baa qoryo waaweyn oo madaasiic lagu garaacay dadna hadda waxaan saa u dhibaneen oo dhaawac yar aha dad kasoo gaargaaray wax hadda maaragtay weli ama dhimasho ama dhaawac halisa xogtood ma aanan helin laakiin guryo badan iyo iyo khasaarooyin kale u geysteen marka nabadoone madaafiicdan mas-uuliyadooda yaa leh oo soo tuuray intaad ogtihiin
mas-uuliyadooda waxaa leh nimanka santaraal isku magacaabay ama sufo mar isku magacaabo oo la dhihi jiray oo gurceel iyo dhuusamareed fadhigoodu yahay
sidee ku ogaateen in ahlu sunno ay ka dambayso madaafiicda maanta ku dhacday xaraale
macquul ma aha ahlu sunno dadka maasadaa ma layso waxaasna isuma guurto sunnadii nebiga dad ku tilmaamanba ahlu sunno la yidhaahdaa dadkan la laynhayaa ka mida dadka badankiisa soomaalida ahaa ka mida marka looma nisbayn karo walaale ahlu sunno looma nisbayn karo mana ahan
marka wax dhimasho ama dhaawaca miyaa ka dhashay madaafiicdaas maanta ku dhacday xaraale
shalay madaafiicdu sidoo kale ii socotay shalay gabar baa ku dhimatay midna waa ku dhaawacantay maantana wax dadahoo dhintay ma jiraan dhaawacuna aada buu u sakhiran yahay xagitimo xagitimoa dadka qaar ki gaaray guryo unbay burburiyeen iyo dhismayaalkii magaalada